markabkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee la beegsado kadib markii ay soo laba kacleeyeen weerarada ay geysanayaan burcadbadeeda soomaalida bilihii lasoo dhaafay inkastoo shirkadda ammaanka badaha ee embry aanay sheegin in burcadbadeeda soomaalida ay ahaayeen kuwii markabka kaxaystay shirkadda ammaanka maraakiibta ee embry ayaa sheegtay in markabku uu yahay nooca xamuulka qaada oo watay calanka dalka bangaladesh waana markab ganacsi oo lagu daabulo sheexnado aada u badan wuxuuna ka yimid dalka mosambique isagoo kusii jeeday iskutegga imaaraadka carabta dhacdadan ayaa ka dhacday meel lix boqoloo notical mail bari ka xigta caasimadda soomaaliya ee muqdisho sida ay sheegtay shirkadda ammaanka badaha caalamiga ah sidoo kale hay-adda howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada britain ayaa xaqiijisay shilkaasi ka dhacay badda iyada oo tirada dadka hubaysan ee markabka la socday ku sheegtay labayo labaatan qof hay-adda howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada britain ma aanay caddayn inay ahaayeen burcadbadeed soomaali ah iyo in kale balse waxa ay sheegtay in markabka uu ku sii jeeday xeebaha soomaaliya iyagoo soo xiganaya warbixin ka soo baxday sarkaalka dhanka ammaanka badaha u qaabilsan hay-adda hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalihii markabkan aanay waxba gaadhin shirkadda ammaanka badaha ee embry ayaa sheegtay inay jiraan warar iskhilaafsan oo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin shaqaalihii la socday markabka burcadbadeeda soomaalida ayaa qalalaasi ka geystay marinbiyoodka caalamiga ah ee muhiimka ah sanadihii labadii kun iyo sideedii ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii burcadbadeeda soomaalida ayaa waxa ay u muuqdaan in ay soo laba kacleeyeen tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore markaasoo dhaqdhaqaaqyada burcadbadeeda ay mar kale bilaabmeen xogta laga helayo xarunta amniga badaha ee geeska africa oo ah xarunta qorsheynta iyo isku xidhka howlgalka midowda yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda ayaa muujinaysa in tan iyo bishii noofembar ay dhaceen in ka badan labaatan afduub ama iskuday afduub oo lagula kacay maraakiib marayay gacanka cadmeed iyo xeebaha soomaaliya ilawareedyo dhinaca badda ah ayaa sheegaya in laga yaabo in burcadbadeedu inay ka faa'iidaysanayaan fawdada ka dhalatay weerarada maraakiibta ee kooxda xuutiyiinta ee ka talisa qaybo ka mida dalkaasi yemen